bismi illaahi raxmaan iraxiim aadan aad baan kuugu mahad celinayaa adiga iyo bahda v o e-da iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed ee meel kasta inaga dhegeysanayo alino sidaad og tahay satellite-ka ayaa sheegay in maaragtay digniino ay jiraan oo ah lagu baarayo cilmi baarayaasha waxaana ay soo bilaabatay bishii lixaad dabayaaqadeedii annagoo ka duulayno waajibaadka na saaran ee jubbaland ee noola igmaday ayaan waxaan bilownay shirar istaba jooga kala nooc ah kaas oon la yeelanay hay-adaha samafalka dhammaantood waxaana ka wada hadlaynay ilaahay subxaana wa tacaala baan ka magan galnay haddii ay dhacdo barnaamijka alliinada jirto in ay maaragtay aan u diyaar garowno dadkeena soomaaliyeed ee degan jubbaland meel kasta ay joogaan inaan maaragtay aan wixii aan gargaar aan heli karno aan ilaahay baa gargaar haye aan la dadaalno taasaa shirarkanaga ugu badnaa waxaan kaloo samaynay shirar kale oo ku saabsan kaa daba socdo oo degmooyinka jubbaland inta xorta ah aan la galnay zoom iyo wakiilada wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland shir zoom aan wada galnay kaas oo looga dhigantahay degmo kasta inay wacyigelin ka samayso bulshada soomaaliyeed ee degan in ay ka soo joognaadaan ka taxadaraan ilaahay subxaana wa tacaala baan mar labaad ka magan galaynaa inay dhacday hadday dhacdo in meelaha webi webiyada meelaha maaragtay biyaha ku soo aruuraan gododka baadiyaha dadka degan in ay ka fogaadaan meelaha biyogaleenka wacyigelinta inay sameeyaan ma waxaa jirta marka cabsi laga qabo fatahaad iyo sidoo kale roobab xoogan oo gobolka da-a ilaahay subxaana wa tacaala baan ka magan galnay saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa soomaaliya in ay aliina ay ku wajahan tahay jubbaland iyo hirshabeelle khaasatan jubbaland ba ay laba dhinac ay usoo gelaysaa sidaa la socoto sagaashan iyo toddobadii aliino hadda tan oo kale ayaa ka dhacday taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay taa waxay ahayd waddanku wuu isku furnaa dadkuna waa la wada gaarayay hay-adaha samafalkana way wada gaarayeen dowladdana way gaaraysay tani hadda dowladda inta ay gaarta in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya ah oon la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanayso meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin marka labadaa ciladood bay dheer tahay waa hadda waxay sheegayaan saadaasha boqolkiiba sagaashan isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da-ayaan marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dadkeenna ugu dirnay in ay kala baxaan webiyada motorada inay ka fogaadaan meelaha webiyada ay ka nugul yihiin inay jasiiradaha meesha ay maaragtay badda ayna gelin inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha la is ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto waayahay sidaan ognahay jubbaland abaaro soo lalaabtay baa si weyn u saameeyey haddii tani marka ay ugu darsanto maxaa dhibaata oo ka dhalan kara ma is leedahay waxaa sii kordhi doona tirada dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale dadka uu waxyeeleeyey alliinadan hadda aad ka digeysaan
saan saad sheegaysa aadan soomaaliya si guud waxa weeye waa mar ay cabaar ay ku jirto iyo mar ay fatahaado ku jiraan marna roob baa laga cabaadaya marna waxaa laga cabaadayaa cabaarihii iyo dhibaatooyinkii jiray oo ilaahay subxaana wa tacaala baan rajaynaynaa horta inuu ilaahay naga dulqaado waana waana waana waana dadaal la muujinayo in maaragtay hawshaas waxaan ka qaban karno wixii karaankannaga ah waa saa sheegaysa haddii ay dhacdo waxa weeye waa arrin adag oo oo aa dhibteeda wadato laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu yasiro dadka ku dhegaysanaya meelo badan oo deegaanadan jubbaland ka mid a ama guud ahaan soomaaliya oo kale marka laga tago digniinta aad jeedinaysaan maxay dadka looga baahan yahay inay sameeyaan dadka marka ugu horeyso laba qaybood weeye qaybina waa dowladda ayaa gaaraysa oo hadda waataan u samaynay dad tababarayaal ah sida khatarada ay u dhacayaan meesha ka dhacayaan hadday maqlaan iyo hadday noqdaan meelay ka fogaan karaan dadka aan ku tababarayno aan ku siinayno aan ku sheegayno dadna waa dad aana gaari karin oo aan rabno codkeena inuu gaaro oo ay ka mid yihiin gobolka jubbada dhexe iyo meelaha kaleo baadiyaha ay dadkana soomaaliyad ay degan yihiin dadka waxaan leenahay kii webiga beeranayow motoorada meelo fiican oo wanaagsan oo aad garanaysaan waagii hore sagaashan iyo toddobadii aana biyo gaarin motoorada dhigta reeraha meelihii biyaha geli jiray tuulooyinkii lagu soo laabtay ee marka hore biyaha looga baxay ee sida webiyada ay ku hareereysma jireen inay ka fogaadaan oo meelaha ay degi jireen ay sii degaan hadday arkaan roobabka bilowgiisii ay bilaabato dadka baadiyaha way kala yaqaanaan xoolaha inay meelaha kagaha ee roobabka aana gaarin oo biyaha aana maraynin inay maaragtay oola baxaan taa un baan odhanaynaa haddii ay maaragtay calaamadda ay si toos ay usii arkaan taasaanu kula talinaynaa ilaahay subxaana watacaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka baryaynaa inuu ilaahay caafadaana dhinac mariyo inuu ilaahay yasiro dadkeenna soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa inay taladaas ay wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka ay soo diinayso inay qaataan